nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka barnaamijka aan soo dhaafnay waxaynu ka soo hadalnay qurbaankii nebi ibraahim ciiluudah ayaa inoo sheegaya muhiimadda ay ku leedahay qalniinka awaanka ee maalinta carafada ibraahim kolkii la jiraabay rumaysad buu isxaaq allabari u ahaa uga bixiyey kii ballamada aqbalay ayaa wuxuu bixinayay wiilkiisa keliya inkastoo lagu yidhi kuwa isxaaq ka farcama ayaa farcankaaga loogu yeedhi doonaa wuxuu ku tirinayay in ilaahay ka kicin karo xitaa kuwii dhintay oo sida masal oo kale ayuu isaga uga helay kuwii dhintay sidaan horay uga soo hadalnay sheekooyinkii nebiyada sida uu qoray nebi muuse bal raximahullahu shantii cashar aan soo dhaafnay waxaynu ka soo hadalnay noloshii nebi ibraahim bal raximahullahu towraadka nebi muuse uu qoray sheekooyin badan oo nebi ibraahim ku saabsan ayaa laga helaa laakiin nasiib darrow wakhti ma hayno oo aan ku akhrinno sheekooyinkaasi oo dhan markaasuu ku yidhi ibraahim bal raximahullahu ogow hubaal farcankaaga ay dad qalad ah ku ahaan doonaan dal aan kooxda ahayn oo ay uga adeegi doonaan oo afar boqol oo sannadood waa la dhibi doonaa oo weli quruntaas ay u adeegi doonaan xukun baa ku ridi doonaa oo dabadeedna way ka soo bixi doonaan iyaga xoolo badan wata boga towraadka koowaad wuxuu leeyahay sida tan ibraahimna wax alla wuxuu lahaa wuxuu siiyey isxaaq sannadihii ibraahim noolaa oo cimrigiisa ahaa waa boqol iyo shan iyo toddobaatan sannadood ibraahimna waa naf baxay cimri wanaagsan buu ku dhintay isagoo duq ah oo sannado badan jiray oo wuxuu ku dhammaaday dadkiisii markaasay walaashiisii isxaaq iyo ismaaciil ku aaseen goodkii makfeelah oo ku dhintay ku dhex yaalay beeriinkii cefroon isna soohar ina soohar oo ahaa reer xeed oo ku hor yaalay mamreen beerinkaasi oo ahaa kii ibraahim ka iibsaday reer xeed halkaasna halkaasaa lagu aasay ibraahim iyo naagtiisa sahro sideen kusoo gabgabeynaa casharkii ku saabsanay nebi ibraahim su-aashu waxay tahay muxuu ilaahay u yidhi ibraahim u kac waddan kale muxuu ilaahay u miisaamay ibraahim oo ahaa xaniif iyo wuxuu aqbalay jidka xaqnimada isxaaqna afartan sannadood buu jiray markuu guursaday rabeeqa ina baytulkii dalkiisu ahaa sumreya ee reer fadan ram iyadoo ahayd labankii dalkiisu suuriya ahaa walaashiis isxaaqna naagtiisa rabbiga u bariyey maxaa yeelay ma dhalays bay ahayd rabbigana waa ka aqbalay markaasay naagtiisa rabeeqa u uureysatay caruurtiina uurkay iska dhex xerxereen markaasay tidhi hadday saas tahay maxaa sidan u ahay markaasay kolkaasay u tagtay inay rabbiga wax weydiisato rabbigana wuxuu ku yidhi laba qurmood baa maxalkaaga ku jirta oo laba dad oo kala duwan ayaa uurkaaga ka soo bixi doonaa oo labada dad midkooda baa ka xoog badanaan doonaa dadka kale kan weynuna wuxuu u adeegi doonaa kan ka yar oo markii wakhtigii ay umuli lahayd dhammaaday bal eeg waxaa maxalkeedii ku jiray mataano oo kii horey wuxuu soo baxay isagoo cas korkiisa oo dhammuna wuxuu u ekaa dhar dhogor laga sameeyey magiciisana waxay u bixisay ceesow dabadeedna waxaa soo baxay wiilkii gacantiisuna waxay ku dheganayd dhegta ceesow magiciisuna waxaa loo bixiyey yacquub isxaaqna lixdan sannadood buu jiray markay iyada dhashay walaashiina waxay koreen oo ciisow wuxuu ahaa nin uga siga aada u yaqaanaa oo wuxuu ahaa nin duurgal ah yacquubna wuxuu ahaa nin aamusan oo teendhooyin degi jiray isxaaqna wuxuu jecelaa ciisow maxaa yeelay wuxuu cuni jiray hilibkiisii uugada rabeexana waxay jeceleed yacquub yacquubna karsaday fuud markaasuu waxaa duurka ka yimid ceesow wuxuuna dhalaana markaasaa ceesow wuxuu yacquub ku yidhi waxaan waan ku baryayey iisii aan cune fuudkaasi cas waayo waan dhalannahay sidaa daraaddeed magiciisii waxaa loo bixiyey cidam yacquubna wuxuu yidhi maanta iga iibi curadnimadaada markaasaa ciisow yidhi bal eeg geeri baan ku dhowahaye haddaba curadnimadaadu maxay ii taraysaa markaasuu yacquub ku yidhi maanta ii dhaaro kolkaasuu u dhaartay curadnimadiisana wuxuu ka iibiyey yacquub yacquubna wuxuu ciisow siiyey kibis iyo fuud digir laga sameeyey wuxuuna cunay oo cabay markaasuu intuu kacay iska tegay sidaasuu ceesow u quudhsaday curadnimadiisa dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo